waxaan aad uga mahad celinaynaa safiirka jaamacadda carabta oo maanta halka nala joogo iyo runtii sida ay jaamacadda carabta mar walba u gargaarayso ama la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed sidii waddankan uu sidii barsimaadkaa ku soo noqon lahaa soomaaliya waxaa lagu yaqaanay inay jaamacadda carabta kaalin weyn uga jirto oo magac iyo sharaf iyo karaamaba ay ku lahaan jirtay maantana waxaa moodaa in aan soo kabanayno magacii iyo sharaf karaamada aan ku lahaynna uu soo noqonayo marka waa mahad celinaynaa taakulayntan taakulayn yar waaye laakiin waa wax muhiim u ah magaalada muqdisho iyo caasimadda maamulka gobolka banaadir wuxuu in muddo ahba ka shaqaynaya sidii bulshada loogu adeegi lahaa bacdama aan u hadlayno bulshada ee gobolka banaadir waxaan mudnaan siinay sidii gurmudka deg dega ah ee looga hirgelin lahaa dhammaan degmooyinka gobolka waxaan dhisnay xaruntii gurmudka deg dega ee degmada hodan iyo degmada wadajir waxaan rabnaa in degmo walbana aan gaarsiino adeegyadaas afartan ambulans oo gaadiidkan gurmudka deg dega ahna wuxuu aad iyo aad wax ugu tarayaa xarunta gurmudka deg dega ee maamulka gobolka banaadir si aan bulshada ugu adeegno marka waa naga go-antaha annaga inaan bulshada u istaagno u adeegno meel walbana aan u garaacno waxaan ku faraxsannahay marka in baabuurtan ay wax weyn ka bedeli doonto baahida weyn ay shacabka u qabaan marka waxaan mar kale u mahad celinaynaa wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo safiirka jaamacadda carabta